duur wanaagsan halkani waa idaacadda dalsan kusoo dhowaada warka duhurnimo ee idaacadda dalsan
faahfaahino dheeraad ah oo kasoo baxaysa dagaal ciidamada dowladda iyo kuwa al-shabaab ku dhex maray deegaanka ceelbacad
faahfaahino kasoo baxaya dagaal maalintii toddobaad ka socda duleedka magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool
madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaawe xuseen oo ka hadlay dil xalay ka dhacay magaalada jowhar
hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka oo deeq raashin a gaarsiisay dadka danyartaa ku nool degmada biyacadde ee gobolka shabeellaha dhexe
gudoomiyaha golaha wakiilada ee puntland oo ka hadlay diiwaangelinta doorashada golaha deegaanka magaalooyin ka tirsan gobolka sool
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqu muqdisho oo maanta xarigga ka jira xanuun cusub oo waxda dardhegiysta dowladda hoose ee ka hirgelisay degmada wadajir
ciidamada dowladda oo saakii la wareegay saldhig weyn oo ay ku lahaayeen al-shabaab deegaanka qumbi ee gobolka shabeellaha gobolka jubbada hoose akhbaaraadka dibaddana turkiga oo xabsiga dhigay qandaraasila u dhashay dalkeeda
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale isku soo noqod wanaagsan waxaad u diyaargarowdaan dhageysigii warkii duhurnimo ee idaacadda dalsan oo dhammaystiran
aana ku bilownay faahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaal al-shabaab ciidamada dowladda ku dhexmaray deegaanka ceelbacad ee gobolka shabeellaha dhexe dagaalkan oo ayaa saaka aroortii ciidamada dowladdu waxay ku qaadeen degaano iyagu la sheegay inay ku sugnaayeen al-shabaab oo ka tirsan degaano xaafado aan iraahda tuulooyin hoos yimaada degmada degaanka ceelbacad ee gobolka shabeellaha dhexe taliyaha ciidanka xooga dalka soomaaliyeed qeybtiisa saddex-iyo tobanaad jenaraal kornetre disha ayaa sheegay in dagaalamayaasha al-shabaab ay saaka isku dayeen mar kale inay weeraraan xarumo ciidamada dowladdu kuwa dadka degaanka ay ku leeyihiin deegaanka ah ceelbacad ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana kornetre disha uu sheegay in ciidanka dowladdu ay ka hortageen islamarkaana horey u qabeen fariimo ku saabsan in dagaalamayaasha al-shabaab ay doonayeen weerar inay ku qaadaan xero ciidamada dowladdu ay ku leeyihiin deegaanka ah ceelbacad ee gobolka shabeellaha dhexe in badan oo qabanka in badan oo kamid a degaano hoosyimaada gobolka shabeellaha dhexe ayaa gacan kuheyntooda lagala wareegay dagaalamayaasha al-shabaab kadib markii dagaalo ciidanka dowladdu kuwa dadka degaanka ay ku qaadeen qeybo ka mid ah degmooyin weliba tuulooyin hoostaga gobolka shabeellaha dhexe
faahfaahino dheeraad ah ayaa waxay kasoo baxayaan dagaal ka socdo duleedka magaalada laascaanood waxaa warkan faahfaahinaya waryahiina saleebaan alcadaala
faahfaahin dheeraada ayaa waxay kasoo baxayaan dagaal maalintii toddobaad ka socda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool dagaalkan ayaana maanta waxa uu galay maalintiisii toddobaad warar ka imaanaya gobolka sool ayaa waxay sheegayaan in dagaal uu maalintii toddobaad uu ka socdo duleedka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool dagaalka ayaana u dhexeeya ciidamada dowladda ama ciidamada ee ciidamada maamulka somalilan iyo kuwa deegaanka waxaana barbar socda duqeymo aan kala joogsi lahayn oo loo geysanayo goobaha dadka rayidka ay joogaan ciidamada somalilan ayaana lagu eedeeyey in madaafiic ay la beegsanayeen goobaha dadka shacabka ay ku sugan yihiin waxaana duqeynta ka dhashay waxyeelo waxyeelo kala duwan oo soo gaara dad shacab ah ilawareedyo ayaa sheegaya in dagaalka maanta ka socda duleedka magaalada laascaanood uu ka culus yahay lixdii maalmood ee lasoo dhaafay ee ka dhacay dagaalka magaalada laascaanood halkaasi waxaa jira waxa waxaa waxaana jira sida wararku ay sheegayaan khasaare soo galgaaray dhinacyada inkastoo aan la ogeyn inta uu la egyahay khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi oo maanta kale maalintiisii toddobaad
madaxweynaha maamulka hirshabeelle ayaa waxauu ka tacsiiyey dil xalay ka dhacay magaalada jowhar xarunta gobolka shabeellaha dhexe loo geysan in nabadoon ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed hirshabeelle cali guudlaawe xuseen ayaa ka tacsay geeridii ku timid nabadoon cabdiraxmaan jimcaale agoon oo xalay kooxo hubaysan ay ku dileen magaalada jowhar madaxweyne ayaa tilmaamay in nabadoon cabdiraxmaan uu kaalin muqle ka soo qaatay maamula sameynta hirshabeelle kana soo shaqeeyay nabad ku wada noolashaha bulshada iyo midnimada dadka reer jowhar madaxweyne cali guudlaawi xuseen ayaa marxuumka lagu baryay hoygiisa inuu ka yeelo janaatul firdowsa waxaana markii warkii ugu dambeeyey saaka naga sugara magaalada jowhar ay sheegeen ciidamada ammaanku ay wadaan howlgallo kala duwan ay ku baadigoobayeen dadkii hubaysnaa ee ka dambeeyey dilka nabadoonka ayaa sidoo kale ahaa shaqaalaha shirkadda isgaarsiinta hormuudda magaalada jowhar
gudoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka puntland ee markaasi doorashooyinka ayaa waxa uu ka hadlay diiwaangelinta doorashooyinka golaha deegaanka ee magaalooyinka tirsan gobolka sool waxaana uu faahfaahin ka bixiyey qaabka diiwaangelinta ay u socoto saddex masaleba waan idinku imi maanta masalada koowaad inaan soo eego degmada iyo duruufta iyo xaaladaha jira aynu ishuraysanno talabaad na waxay ahayd waad ogtihiin magaalada laascaanood waxaa ka socda dagaallo maamulka somalilan ay weerar ku qaadeen gobolka dadkiisii shacabka ahaa oo kacdoon sameeyey dhib xooglino ka jiro inaan idinku baraarujiyo idinku wacyigeliyo idinkuna inaad kaalintiinna aad ka qaadataan sidii dadka shacabka ah ee walaalaheen ee reer sool aad dhibaatada haysata idinkuna aad uga gurman lahaydeen oo kaalintiinna aad uga qayb qaadan lahaydeen hadday tahay dhanka ilaalinta sharaftooda iyo magacooda iyo karaamadooda difaacooda runtii dagaalkaas khasaaro badan buu geystay oo nafya maal leh dhaawac leh dhimasho leh dhiilla xun leh magaaladii oo muddo hadda iminka dhowr iyo toban cisho ah jaawareer iyo khalkhal uu ku jira amni iyo mid siyaasadeedba inaad muujisaan reer dabanlaxagre waa laydinku ogaa hiilada iyo dhiiranaanta inaad muujisaan inaad doorkiinna aad ka qaadataan qodobkaasuu ahaa labaad qodobka saddexaadna wuxuu ahaa waxaa ka socda barnaamijkii diiwaangelinta magaalada seejaataal maasha allah waan ogahay in degsiimada iyo dadkii degaanku dhibaatooyin ay keeneen abaarihii dadku ay hayaameen oo guureen oo laga wada maqan yahay laakiin inaad dadaashaan oo isdiiwaangelisaan si codkiinnu insha allah bismillahi kariim uu marka la gaadho xilliga doorashada golayaasha deegaanka uu idinku gooyo inaad ka kacdaan halkii aad markii hore deegaankani labada xildhibaan degmo baran ku lahaayeen inaad afar iyo shan baad heshaan si codkiinnu wax idinku gooyo iyana taasay ahayd marka aad iyo aad baad mahadsantihiin waan idiin mahadnaqayaa salaan baan idinka sidaa madaxdii dowladda puntland oo dhan waxaa laydinka sugayaa waxa weeyaan inaad ka qayb qaadataan dagaalka ka socda gobolka sool kaalintiina ka qayb qaadataan insha allah bismillahi kariim intii karaankiinna dadaashaan insha allah bismillahi kariim gobolka iyo xuduudihiisa iyo amnigiisana aad awalba halkaad kaga jirteen aad ka sii labanlaabtaan aad ka sii qaadataan guul baan idiin rajaynayaa reer dabanlaxgarre wanaag baan idiin rajaynayaa sharaf baan idiin rajaynayaa noolaada baan idin leeyahay reer dabanlax
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho ayaa maanta xarika ka jaray xanuun cusub oo waaxda dardhigista ee dowladda hoose ay ka hirgelisay degmada wadajir ee gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf jimcaale madaale ayaa waxa uu isagu xarag jirkan uu sheegay in dadka inta badan ee degan degmooyinka dheer keenley iyo wadajir aysan soo aadi kareen qeybaha dardhigista degmada shangaan ee gobolka banaadir taanay tahay in dadka loogu fududeeyo in degmooyinkooda loogu geeyo sidii ay u qaadan lahaayeen waraaqooyinka ay ka heli lahaayeen waxda dardhigista waxaana sidoo kale gudoomiye madaale uu sheegay in qaar ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir gaar ahaana daafaha magaalada muqdisho la geyn doono xarumo sidaan oo kale ah waxda dardhigista sida dadka reer muqdisho ay ugu suuro gasho in adeeg walba ay uga baahanyain gobolka banaadir loogu geeyo goobahooda
hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ayaa deeq raashin ah waxay gaarsiisay dad danyar ah oo ku nool deegaanka biyo cadde ee gobolka shabeellaha dhexe qaar ka mid ah dadkii la gaarsiiyey deeqdaasi oo la hadlay warbaahinta ayaa waxaa dowladda federaalka iyo hay-adda maareynta musiibooyinka iyo maamulka hirshabeelle ay uga mahadceliyeen deeqdan shan iyo toban sano kadib soo gaartay deegaankaas oo laga qabsaday al-shabaab ayaa waxaa ku nool dad badan oo markaasi danyar ah waxaana markaasi ay ka mahadcelinayaan deeqdaasi gaartay
ma hadda alle kabacdi hay-addii noo keentay deeqdan oona soo saaciday ayaan u mahad celinaynaa waxaan u mahad celinaynaa dowladda soomaaliya iyo dowladda hirshabeelle waan u mahad celinaynaa degmada biicad waxay u baahan tahay baahi weynay qabtaa xagga biyo xagga ilaah kuure raashin wax walbay u baahan tahay marka hay-addaedna soo gaarsiisa raashinkan aadaan ugu mahad celiyahayna mahadala iskale mahaduu ka gaarto
marka hore ilaah baa mahadle meeshaan isugu kaan keena maanta annagoo raashin mucaawinaha qaybinayno hay-adda sabna ay ugu soo daqdeen dowladda hirshabeelle ayaan u mahad celinaynaa oo madaxweynuhu ugu sarreeyo midda federaalkan madaxweynaha federaalkan aan u mahad celinaynaa waxaa waaye meeshaan dadku abaaro badanaa galay shan iyo toban sano ma arag walax mucaawino la yidhaah amba hay-ad la yidhaah mayayna arag shan iyo toban sano kabacdi maanta ugu horrayso in laga qaybiyo deegaanka biyacaddo deegaweynaha biyacaddo in raashin laga qaybiyo ayaa ugu horrayso maadaas horta allah iska leh marka damar meesha waxaa ka jira biyo la'aan ceel male oonka ka jira meesha fuusadu lacag saa'iday ka joogtaa boqoliyo konton doolar amba toddoba doolar ka joogtaa waxaan rabnaa hay-ada caalamiga iyo hirshabeel iyo federaalkaba inay dadkan ay la soo gaaraan raashinku iska cun maahan waxaa waay biyaha asaasiga nolosha biyaha asaasiga waay in biyo lala soo gaaro ama booyada dhaamis amba ceelal hadda laakiin waxaa muhiima in lala soo gaaro booy
maanta waxaa meeshaan lasoo gaarsiiyey alxamdulilaahi raashin gaaraya kun qoys oo loogu talagalay in looga qayb qaato dadka ay abaaraha ay saameeyeen iyo dagaalada lagula jiray kooxaha al-shabaab sidii loogu talagalay nooga suurto gashay
deegaanka biicad runtii bahyo badanaa ka jiray oo ugu horraysay abaara ku dhiftay oo maalmihii ugu dambeeyey aysan helin roobabkii dihi jiray dadku waa dad roob ku xidhan xilliga tacbashada iyo biyihii cabayaan sanadadii ugu dambeeyey roobku aad ba u yaray cuntona maysan helin ay beera jireen biyona maysan helin runtii aadayna u tabadaraayeen guudahaanna waa ka mahad celiyeen gargaarkan uga yimiday dowladda hirshabeelle iyo dowladda dhexe soomaaliya gargaarkii ugu horreeyey ee deegaankan soo gaaro oo isugu jiro raashin bur bariis sokor saliid iyo caano ah oo ayna soo gaarsiiyeen dowladda qatar nooga yimiday oo noo soo marsiiyey hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka raashinkaas aadka u tiradeeray laakiin aadka u tayada badnaa oo bulshada aan kofargaray karin amba aan dabooli karin baahiyadooda waxaa loo qeybiyey dadkii loogu talagalaa oo ugu baahida badnaa bulshada waxaana rajaynaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo inay isdaba imaan doonto oo dadka dhiman ee baahiyada qabo oo baahiyada aan la soo koobi karin ee ka sanahe ay ku dhex jiray inay heli doonaan macaawinooyin sidaanoo kaleentood iyo gargaar soo gaaro
halka warkaasi aad ka dhegeysaneysaan awey dalsan muqdisho soomaaliya ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ayaa howlgal milatari ay sameeyeen waxay dagaal ay kula wareegeen saldhig weyn oo dagaalamayaasha al-shabaab ay ku lahayn deegaanka qumbi ee gobolka jubbada hoose saraakiisha ciidamada ayaa sheegeen ciidamadu hodhowr juho ay weerarka uga qaadeen deegaanka qumbi ay sheegeen inay isku ursaneen dagaalamayaasha al-shabaab ah say weerar u fuliyeen balse ay ka hortagay islamarkaana howlgalku weli socdo siday sheegeen saraakiisha ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka jubbaland sidoo kale waxay saraakiishu ay sheegeen howlgalkan lagu dilay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab sidoo kale ujeedku yahay sidii guud ahaana deegaanada gobolka jubbada hoose ay kaga sugeen dagaalamayaasha al-shabaab looga saari lahaa sida lagu sheewar qoraala ka soo baxay taliska ciidanka dowladda ee kuwa maamulka jubbaland maalmihii lasoo dhaafay waxaa dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ciidamada dowladda ee kuwa jubbaland ay wadeen deegaano ka tirsan gobolka jubbadoos iyagoo ka wada halka waxaana deegaanada qurbi lagala wareegay gaaray saraakiil oo hogaaminaya wasiirka amniga jubbaland jenaraal yuusuf xuseen cusmaan dhuumaal akhbaaraadka dibaddana dowladda dalka turkiga ayaa sheegtay inay xabsiga u taxaabtay qaar ka mid a qandaraaslayaal iyagu dhisay qeybo ka mid a dhismayaashii ku burburay dhulgariirkii ka dhacay dalkaasi turkiga xereelyaha guud ee dalkaasi turkiga gaaraan magaalada lagu magacaabo derebekta ayaa sheegay in maxkamaddu ay soo saartay in lagu soo xiro dhammaan dadkii qandaraasayaasha ahaa ee iyagu qeyb ka ahaa dhismayaashii burbura islamarkaana loo weydiyo sababaha keenay ee dhismayaashan ee burburka ay lixaadkaas la soo gaareen maadaama dhismooyin fara badan oo ku yaala magaalooyinka ay ka dhaceen dhulgariiradu weli ay taagan yihiin kuwa kalena hay si fudud ay ku burbureen markii dhulgariirka uu dhacay xeeraalinta ayaa sheegtay in baaritaana lagu sameynayo dadkan iyago qandaraasyaasha ah weliba dhismooyinka burburay sababta keentay arrintaasi guud ahaana warkii duhurnimo aad ka dhegeysanaysan idaacadda dalsan kheyrtana dhegeysanaysa wardhageynta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaa talalhel